hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ku noqoy sidee raashin ah ugu qeybisay magaalada muqdisho ee caasimada dalka qoysaska loo qeybiyey deeqda raashinka ayaa ka koobnaa danyar baraka ciyaar iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka saare cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay deeqda raashinka ah waxaa maanta ilaahay mahaddiis waxaa maanta noo suurto gashay inaan xarunteenna hargaha iyo saamaha aan ku qaybino kun qoys oo danyarah oo ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda raashin raashinkaanoo nooga yimid dowladda imaaraadka oo ugu tala gashay dadka soomaaliyeed abaaraha iyo colaadaha iyo ay aad maaragtay u halakaysay in looga faa'iideeyo hay-adda maaraynta musiibooyinku maalmahan waxa ay wadaa dadaallo ay wax ku gaarsiinayso dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir nawaaxigiisa iyo gobollada dalka inay gaarsiiso maadaama bishii barakaysneed ee rabadaan ay nagu soo fool leedahay aanan ku jirno kala barkii shacbaan waxaan hay-addu ay dadkan u dardargelinaysaa in ay ka faa'iidaystaan dadkan maanta aan wax siinayno oo kunka qoysa waxa aan kula dardaarmaynaa in ay naftooda u qaataan oo aysan geynin suuqyada magaalada muqdisho ciddii lagu arkana ay hay-addu tallaabo sharciga ay ka qaadayso mar dambena aysan waxba siin doonin qaar ka mid a qoysaska ka faa'iidaysta deeqda raashinka ah ayaa u mahad celiya hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ilaahay baa ku mahadsan hay-adda maaraynta musiibooyinka raashinka ayna soo gaarsiisay waana soo gaaray si nabad oo noo soo gaaray sidaas iyo si lamid ah ayaan ka rajaynaynaa inay noo soo gaarsiiyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hay-adda maaraynka masiibooyinka raashinkii nagu daagday si fiicanaa nagu soo gaaray waana mahadsan tahay bil ramadaanaa soo dhow si ka fiican ayaa ka rabnaa waana mahadsantiin hay-adda sooma waa mahadsan tahay waxay noo soo dhiibta waana soo gaareen intan iyo in kan badan ayaa ka rajaynaynaa intaa rabbiga raxmaanka aqbalo bismillahi araxmaan iraxiim waxaa haatan halkan ugu mahad celinaya hay-adda maaraynta musiibooyinka ee sadmo waxay ku mahadsan tahay maarin inay keentay raashiinkan oo bil barakaysan oo ramadaan ay soo socoto aad iyo aad bay u mahadsan tahay waana qaadanay waxaana zaa'id ah ugu mahad celinaynaa maxaa yeele bisha barakaysan oo ramadaan ay soo dhowdahay si kastaba deeqda raashinka ee loo qeybiyey qoysaska ayaa waxaa horey dowladda soomaaliya ugu wareejiyey dowladda imaaraadka carabta si loogu qaybiyo qoysaska danta yar ee ku nool dalka